ciise dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareed
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeelad hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado
gobolka boqool waxaa ka dilaacay cudurka shubanbiyoodka oo toddoba qof ay u geeriyoodeen sidoo kale
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdiqadar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado baladweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon dagaal mar kale dib uga qarxay bariga gobolka mudug iyo faahfaahino ka soo baxaya khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay dagaal culus oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose weerar ka dhacay magaalada boosaaso iyo howlgal ka socda saaka halkaasi wafdi ka socda dowladda oo shirig u qaybgelaya waddanka khadar iyo somalilan oo faahfaahisay khasaaraha ka dhashay roobab dabaylawata oo ka daayay deegaanada maamulkaasi somalilan oo ka harrimiyo intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu doorkan warka subaxee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordha u diyaar garooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha labiyo tobnaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaas oo fidsan warka waxaa soo saaray saaxiibkay karaama anigoo sharmaarka ayaa idinla socodsiin doona dagaal ayaa lagu soo warramayaa inuu dib uga qarxay deegaano ka tirsan bariga gobolka mudug iyadoo faahfaahino dheeraadana ay ka soo baxayaan dagaalka oo xilli hore ee saaka halkaasi ka bilaabmay waryahay karaama ayaa warbixinta warkaa inoo haya wararka laga helayo deegaano ka tirsan bariga gobolka mudug ayaa waxay sheegayaan in saakay uu mar kale ka qarxay dagaal dhammaan laba maleeshiyo beeleed halkaasi ku dhex maray dagaalka oo aad u culus ayaa waxa uu ka socdaa deegaan u dhow degmada tawfiiqa gobolka mudug waxaana dadka deegaanka ay sheegaan inay maqlayaan dhabaqa rasaaska la isku adeegsanayo weli lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi oo weli ka socda bariga gobolka mudug iyadaoo dadka qaarkood ay bilaabeen inay ka barakacaan deegaanada lagu dagaalamayo dagaalka saake ka bilowday deegaano ka tirsan gobolka mudug ayaa kusoo beegmaya xili maanta la filayey inay halkaasi ku baxaan odayaasha iyo culamaauddiin gobolka mudug si xal looga gaaro dagaal beeleedkaasi
mahadsaned wariye karaama markaana gobolka shabeellada hoose faahfaahino dheeraadaha ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose mar kale wariye karaama
dagaaladani oo sababay khasaare kala duwan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay ka dhaceen degmooyinka bariire baraaba iyo awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo saldhigno ay ku leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo amisom dagaaladan ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii xubno ka tirsan xarakada al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigyadaasi waxaana halkaasi ka dhacay dagaallo xoogan oo muddo saacadaha socday saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay sheegeen inay iska difaaceen weeraro kaga yimid dhinaca al-shabaab islamarkaana khasaare ay ku gaarsiiyeen al-shabaab oo dhankooda ka hadlay dagaaladaasi ayaa waxay sheegeen in dagaalada midka ugu xoogan oo ka dhacay saldhiga ciidamada amisom ay ku leeyihiin deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose weerarkii ugu dambeeyey ee naga soo gaarayo deegaanadaasi lagu dagaalamay ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay sheegayaan in xaaladu ay tahay mid degan islamarkaana ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom
mahadsanid wariye karaama maamulka somalilan ayaa ka hadlay khasaare ka dhashay roobab dabayla wata oo ka daayay maamulka somalilan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyey roobab dabaylo wata oo saacadihii lasoo dhaafay ka daayay deegaanada maamulka somalilan madaxweynaha ayaa sheegay in khasaare nafeed iyo mid hantiyeed ay sababeen roobabka oo ka socday deegaanada maamulka somalilan islamarkaana ay wadeen gurmadyo kala duwan waxa uu xaqiijiyey in dhimashada hal qof uu ku dhintay gobolka sanaag wuxuuna sheegay in sidoo kale ay jiraan waddooyin burburay ugu dambeyn wuxuu madaxweynaha guud ahaan bulshada reer somalilan ugu baaqay inay ka fogaadaan goobaha biyomareennada si ay badqabkooda u sugaan isagoona wadayaasha gaadiidka faray inay ka feejignaadaan dhibka roobabka deegaano ka tirsan maamulka somalilan iyo puntland ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka daayey roobab mihiigaan oo dabaylo wata kuwaasoo sababay daadad xoogleh oo ku soo rogmaday qaar ka mid ah waddooyinka waaweyn ee deegaanada maamulkaasi taasoo sababtay inuu hakad galo issocodka gaadiidka iyo dadweynaha wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland ayaa kusoo warramaya in halkaasi uu ka socdo howlgal howlgalkaas oo looga gol leeyahay sugitaanka ammaanka guud ee magaalada boosaaso mar kale warbixinta warkan waxaa inoo hayay wariyahayga karaama
faahfaahino dheerada ayaa waxay ka soo baxayaan weerar sababay khasaare iskugu jiro dhimashii dhaawac oo xalay ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee maamul goboleedka puntland rag hubaysan ayaa la sheegay in gaari nooca raaxada ah ay ay ku wateen askari ka tirsan ciidamada daraawiishka ay rasaas ku fureen xilli ay marayeen isgooska nedko ee magaalada boosaaso weerarka ayaa waxaa goobjoogayaal ay sheegeen inuu ku geeriyooday hal askari laba kalena ay ku dhaawacmeen islamarkaana dadkii ka dambeeyey falkaasi ay goobta iskaga baxsadeen weli lama ogaa dadkii ka dambeeyey weerarkaasi hase yeeshee wararka aan saaka helayno ayaa waxay sheegayaan in ciidamada puntland ay howlgallo kala duwan ka wadaan xaafadaha magaaladaasi iyadoo baadigoobaya dadkii ka dambeeyey weerarkaasi magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxay ka mid tahay deegaanada maamulka puntland oo inta badan ka dhaca falalka amni daro islamarkaana ay mas-uuliyadada sheegtaan kooxda daacish
mahadsanid wariye karaama halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahertis oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhan aad nagala jaan qaadaan bartaanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xooggan oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan kaasoo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii rag ka tirsan al-shabaab ay weerar dhabagal ah ku qaadeen kolonyo ay la socdeen ciidamo dowladda oo ku socday inta u dhaxaysa tuulooyinka abutaale iyo habiino oo dhammaantood hoos yimaada degmada maxaas ee gobolka hiiraan intaas kadib waxaa halkaasi ka dhacay dagaal qaatay muddo saacadaha oo la isku adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan islamarkaana waxaa ka dhashay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac saraakiisha ciidanka dowladda iyo kuwa hirshabeelle kama aysan hadlin dagaalka ka dhacay inta u dhaxaysa tuulooyinka butaale iyo habiino oo hoos yimaada degmada maxaas dhinaca kale war qoraal ah oo lagu daabacay baraha al-shabaab ayaa waxa ay uga hadleen dagaalka ka dhacay halkaasi iyagoo sheegeen dagaalkaasi ay kula wareegeen gaari nooca soomaalidu u taqaano biijiiga sidoo kale al-shabaab ayaa intaa ku dareen dagaalka ay ku dileen afar askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda iyagoona xuseen dagaalka ay ku qabsadeen saanad hub waxaana ka mid ahaa saddex qori oo ake fodhisaman hase yeeshee ma jirto ilo madax bannaan oo xaqiijin kara warkaasi wafdi ka socda dowladda khadar waa dowladda soomaaliya ayaa shir uga qaybgelaya dalkaasi khadar mar kale warbixinta warkan waxaa inoo haya waryahaya karaama wafdi heer sare ah uu hogaaminayo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya senator cabdi xaashi cabdulaahi kana kooban xubno kala duwan oo ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ka degay eraboorka caalamiga ah xamed ee magaalada dooxa ee dalka qatar guddoomiyaha iyo wafdigiisa waxaa si diiran u soo dhoweeyey xubno ka tirsan golaha shuurada dowladda qatar iyo kusimaha safiirka soomaaliya u fadhiya dalka qatar guddoomiyaha iyo wafdigiisa waxay ka qaybgeli doonaan shirka toddobaad ee ururka baarlamaanada adduunka ee ka hortegista musuq maasuqa shirka waxa uu socon doonaa maalmaha sagaal iyo tobanka disembar ee labada kun toban iyo sagaalka
mahadsanid mar kale wariye karaama al-shabaab ayaa sheegatay inay muqdisho ku dileen sargaal ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda dil shalay ka dhacay degmada dharkale ee magaalada muqdisho oo loo geystay nin lagu magacaabi jiray maxamed cumar guutaale maxamed cumar guutaale ayaa ahaa sargaal ka tirsan ciidamada dowladda waxaana dilkiisa fuliyey kooxaha weysan oo goobta ka baxsaday sida ay sheegeen al-shabaab qoraal ka soo baxay kooxda al-shabaab oo lagu baahiyey warbaahintooda ayaa lagu sheegay in maxamed cumar guutaale uu ahaa kabtan ka tirsan ciidanka dowladda islamarkaana dilkiisa ay fuliyeen dagaalyahano ka tirsan kooxda dowladda soomaaliya weli wax wara kama soo saarin dilka marxuum maxamed cumar guutaale warbaahinta al-shabaab ayaa sidoo kale sheegtay in maxamed cumar guutaale uu galaangal weyn ku dhex lahaa taliska ciidanka xoogga dalka inkastoo aysan weli caddayn heerka uu ka joogay dilka ayaa waa dilka ayaa imaanaya iyadoo amniga muqdisho uu aad u wanaagsanaa bilihii dhowaa islamarkaana la yareeyay dilalka iyo qaraxyada kooxda al-shabaab ay ka fulan jirtay caasimadda soomaaliya ee muqdisho warkii subax dhegaystayaal oad kala socoteen raadiyaha cadaado waa naga intaa warka anigo jarmaarka aan idinla socodsiinaya waxaa soo saaray saaxiibkay karaama isla karaama ayaa warka igala qayb qaatay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan
Yo